Iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa suuqyada waaweyn ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa laga dareemayaa isbeddel ku yimid qiimaha khudaarta, taasoo hoos u dhac ballaaran uu ku yimid kadib markii khudaar fara badan ay soo gashay suuqa khudaarta ee degmada Baardheere. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta iyo sidoo kale dadka sida maalinlaha u iibsado ayaa ka warbixiyey isbeddelka ku yimid qiimaha khudaarta.
xaalada maasha allah waay qudaar koyti maasha allah haysan wada inta biyo kooyo inta ka dambe haa qudaarta baamiyaga baradhada nyaanyada koostada begelka salaatada kulli yaalan maasha allah waay xirmada koostada labaatan kun waa kabsar toddobaatan kun baamiyo labaatan kun talag yaanyo lama boqol kiilo baradho soddon kun shood basbaas toddobaatan kun intaasaa la gadaa magacayga waa sacdiid sheekh maxamuud waxaan ka mid ahay qudaarayda suuqa baardheere ku nool alxamdulilah hadda sidii aan ahayn iyo hadda isku mid ma nihin marka hore biyaha ayna gelahayeen alxamdulilah hadda qudaarta wax waan helnaa sida hadda yaanyada oo kalayto marka horeyto waxay noogu imaan jirtay meelaha kala duduwan waxay noogu imaan jirtay lix boqol ilaa iyo toddoba boqol ayay noogu imaan jirtay hadda maasha allah laba boqol baan ku helnaa beerahanagayna hadda nooga imaadaa sida basasha oo kaleeta hadda ma helno oo waxay nooga imaadaa meelaha koro oo basasha weli beerahanaa kama soo go'in waxa hadda aan beerahanaa ka helno waxaa ka mid ah qaraha yaanyada maxaanku dhahaa kabsar caleenta bocorka waxyaalahaas iyo wixii la mid ah marka maasha allah hadda aad baan maxaanku dhahay xaaladanada ay magacaygu waa xasan qoryo cali waxaan maaragtay waxaan ka mid ahay ganacsatada maaragtay degmada baardheere waxaa waaye maasha allah fatahaadihii maaragtay ka dhacay go- degmada baardheere aad bay saameyn ugu yeesheen ganacsiga iyo qudaarta maaragtay iyo iyo maaragtay aad bay hoos ugu dhacday qudaarta laakiin Suuqyada degmada Baardheere ee lagu iibiyo khudaarta ayaa muddooyinkan waxa ay ahayd mid markaasi aanay khudaar yeelin kadib markii ay saameyn ku yeelatay daadadkii roobka El Niño.